soomaaliya waxay toddobaadkan ka soo baxday khilaaf culus oo siyaasadeed oo curyaamiyey socodkii hay-adaha dowladda kaasi oo markii dambe ku dhammaaday inuu xilka iska casilo guddoomiyihii baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari waxaana hadda iyo wixii ka dambeeya la geli doonaa midaynta dhinacyadii siyaasadda ku qaybsamay haddaba khilaafkani muxuu uga dhigan yahay heerka ay marayso dowladnimada soomaaliya waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan waxaana igala qaybgelaya wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil xasan cabdi kaynaan waa khabiir hore ugu soo shaqeeya hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsan sayniska iyo dhaqanka ee yunesko islamarkaana si dhow ayuu ula socday arrimaha dastuurka ee soomaaliya iyo faysal cabdi rooble oo ka faallooda arrimaha geeska afrika hadalkani waxaa ku horreynaya wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ka jawaabaya inuu khilaafkani dhaawacay dowladnimadii soomaaliya haarun waa runta waa su-aal imaanaysa waaye sababtan wax kale ma ahee hadda kolley warta xukuumad iyo dawlad hadday jirto lama dhihin dadka isugu yimid waa malaa'ig waxawaa un dad bini aadana bini aadana ilaahay khilaaf waa ka abuuraa oo mataqaanaa waxwaa dhacaa dad wada shaqeeyana khilaaf waa ka dhacayaa khilaafka laakiin sidii loo xallin lahaa ayuu ummadaha kale dhan ay u samaystay nidaam annagana kulleyba nidaam aan leenahay nidaamkii ha ahaado curdan ha ahaado ha yaraado laakiin ha ku salaysnaado dastuur weli hadda in laga shaqeeyo usii baahan laakiin waxay la tahay aniga hadda in adduuweynihi inaan tusnay in soomaalidu ay mataqaana awood u leedahay dhexdooda inay wax ku xalistaan waa gartay anoo kaa dhexgalaya wasiir qaabkii hadda wax loo xaliyey qaabkii hadda wax loo xaliyey doodii socotay way ka fogeyd qaab nidaamsan laba jeer baa laysaga hor iman gaadhay baarlamaanka markii ugu dambeysayna talada waxay isugu aruurtay ha la kala roonaado marka nidaam way ka dheereed sooma haddii si loo fiiriyo nidaam waa ka dheereed waa loo fasiri karaa laakiin ani waxaan aaminsanahay in nidaam la raacaan aaminsanahay sababto maanta aan joogno labada kun iyo sideed iyo toban iyo meeshii aan joognay beri hore isku hallo horta ma aha oo beri waxaan joognay markii la isqabsado kambala la aadi jira ama nairobi ama jabuuti laakiin waa markii afraad aan umalaynaya markii lasoo fiiriyo intii ra-iisul wasaare lasoo waxeeyey ama intii motion la keenay oo jiray oo waddanka gudihiisa lagu xaliyey mararka qaarkood waxay u ekaanaysaa in tembratureka ama xamaasada meel xun la gaarsiiyey laakiin ugu dambeyntii un waxun baa lagu xaliyay waayo faysal cabdi rooble madaxda soomaalida su-aashaedan waan ku weydiin doonaa in soomaalidu diyaar u tahay dowladnimada laakiin markii khilaaf yimaado si ay qaab ay ku dhammaato siday doonay ha ahaatee madaxda soomaalidu sida hadda aad maqlay wasiirka waxay dhahaan eega halkan ka nimid jabuuti baan tegi jirnay markaan isqabnay adisa baan tegi jirnay marka ma in mar walba dib la eegaa mise waa in la eego dadka naga horeeya iyo waxa naga horreeya waxa la hanan karo horta haaruno runtii erey bixinta intii dagaalkii sokeeye dhacay kasakow af soomaaliya kusoo biiray waxa weeye geedi socod waa runtii xushna taada uu kaga dawaajiyey markuu leeyahay meeshanu ka nimid hala eego waa faker qani ah oo aada iyo aada dynamic ah waxaa dynamic layidhaha socdaal ku jira laakiin aan meel taagnayn aniga wayla haboon tahay in had iyo jeer meesha marka ay khilaaf dhacaan ama arrini timaado in lala eego laguna wajaho meesha aynu ka nimid aynu naalay iyo meelaha aynu u soconno waxaan taa ku darayaa inaan idhaahdo waxaynu ka imanaynaa kana soo guuraynaa wakti siyaasadda soomaaliyeed ku dhisnayd waxa la yidhaahdo halgan loolan ah oo iska soo horjeeda oo ishardiyaya waxaynu u soconnaa ama transition aynu u samaynaynaa heer wada jir wada noolaad wada shaqayn ah marka labadaa kala guur aynu u soconno waxyaabahan aad hadda kaga dhawaajisay baa kollaba ka dhex dhici doona iman doonana waa fakar meesha jira xasan cabdi kaynaan soomaalidu diyaar ma u tahay dowladnimo waa mahadsantahay haaruun runtii waa su-aal meesha ku jirta laakiin soomaalidu ummadaha kale unbay lamid tahay dhaqan ahaan iyo hidde ahaanna waa ummad waayo aragnimo fara badan soo martay yacni waxa diyaarka loo yahay unbay ku xiran tahay yacni nidaamka hadda jira waa nidaam aynu ognahay mid laga dhaxlay dowladihii gumaysiga ahaa oo meelo fara badan oo adduunka ka jira weli nidaam aan kobacsanayn ah laakiin xaaladda runtii dhabta ee isweydiinta u baahan waxaa weeye waa xaaladda dhabta ahee hadda waddanka ka jirta maxaa lagu xallin karaa dastuurku sida wasiirka uu sheegay dastuurkaas ma lagu xallin karaa xaqaa'iqda dhabta ahee waddanka ka jira maanta sidee baa loogu xallin karaa weye runtii su-aasha taagan wixii lasoo maray waa goonideeda laakiin arrinta maanta hadda taagan laakiin sidaynu ognahay dastuurka way sheegaan marka la iskhilaafo dastuurkuu hebel ku xadgudbay ama dhinacaasi dastuurkii ku xadgudbeen ama xeer hoosaadkii ku xadgudbeen laakiin arrintu haddana waxaa intaasoo dhan ka qaalib noqda muranka siyaasadeed iyo rabitaanka siyaasadeed sooma
way imanaysaa waayo dastuurku wuu qoran yahay wuxuu sheegayaa waxyaabo muhiim ahoo lagu kala baxo tan ugu muhiimsan runtii haddaad eeg tusaale ahaan qaybta u horeysa codobka koowaad ee dastuurka waxaa ku qoran sagaal qodob waa qodobada aasaasiga ee dastuurka waa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa dowladda iyo diinta waa mabaadi'da asaasiga saraynta dastuurka afka rasmiga ah calanka iyo astaanta dhulka jamhuuriyadda shacabka iyo jinsiyadda magaalo madaxda sagaalkaa qodobba muran baa ka taagan wixii lagu kala bixi lahaa na meeshii runtii dhibaatooyin fara badan baa ka jira midda keliya la samayn karo waxaa weeye madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirada jira tala way soo jeedin karaan way odayeyn karaan laakiin markii la gaaro heer dastuurka la dhigtay lagu kala baxo midda ugu muhiimsan oo meesha ka maqan asaasigana waxaa weye maxkamadii dastuuriga oo constitutionka uu sheegayo inay tahay arrimo dastuuria markuu yimaado in lagu kala baxo hay-addaa inay jirto hay-addii ma samaysna waxa loo samayn laayaana runtii lama garanayo dastuurkii haddaa dawladdu runtii dawladda hadda jirta oo runtii meelo waddo dheer soo martay oo runtii waa gartay waa u tegi doonaa dastuurka waan si faahfaahin doonaa wasiir haddaa adig weydiiyo maxaa loo dhisi laayahay maxkamadii dastuuriga ahayd maxaa hortaagan horta runtii kenaan iyo iyo iyo iyo faysal labadaba ku raacsanahay horta waxa waaye meesha aan taagannahay horta in la fiiriyo wixii taarikhda aan soo marnay yani taarikhdeedna waa iska mataqaanaa taarikh oo static oo meel taagan ma aha isbedelo badan aa soo dhaceen waxa aan soo marrayna weli waa ku dhex jirnaa oo dagaaladii iyo wixii nagama dhamaanin marka sida aan nahay inaan wax u samaysano loo baahan yahay ilaa hadda la soo gaaray dastuuraan soo samaysana siduu keenaan u sheegay dastuurkaas dastuur fiican waayo oo laga bilaabi karo lagu dal shaqayn karaayo
laakiin dee wasiir ma shaqaynaya dastuurkii dastuurkii khilaafkii awoodeed iyo siyaasadeed ma xalinayo waa kusoo wadaa hase yeeshee waxa waaye hay-ado badan iyo institutiono badan oo dastuurka uu amray in la sameeyo oo la rabay in la sameeyo labada kun iyo saddex iyo toban ayaan la sameyn oo ugu weyn yahay maxkamadda dastuurka maanta haddaan qabilan maxkamadda dastuurka maxkamadda dastuurka waa waa waa arbitrary ama waqooyiga sida yihahdo waxaa la yihahdaa umalayna seeriwalihi la yihahdaa waxa waaye oo filmiga inta qabsada dhahayo goolkan waa dhashay ama ma dhalanin marka maxaa hortaagan inay dhisanto maxkamadii dastuuriga ahayd aanku aan ku dhameeyo aan ku dhameeyo hadduu arbitra yihahdo goolku waa dhashay waa lagu kala baxaa cayaaraha ama ama ha noqoto na fifa ha noqoto ama kuwa region ha noqdaan marka lama soo sameynin yani awal i think waxaan qabaa inay siyaasadeysneed laakiin hadda annaga waxaan nahay aad baan aan aan ugu tala jirnaa sharciga waa lasoo sameeyey marna waa la dhamaystirayaa xubnihii waa la magacaabayaa wax kaleba kalama shaqeynayo sanadkan wax kale lagama shaqeynayo waa laga shaqeynaya hay-adaha dastuurka uu tilmaamay sida loo dhisi lahaa ay kamid tahay guddiga la dagaalanka musuq maasuqa guddiga xuquuqda insaanka soceysigiisa in la marsiiyo golaha keliya iyo maxkamadda dastuuriga waxyaalahaas o dhan oo lagu magacaabo hay-adaha dadka xukuumadda ku daara karbuurada ku daara ama dowlad wanaagga ku daara waxaan qabaa waxaan hadda ka shaqaynayna waay waa lala soo daahay laakiin anaga hadda waxaan nahay committed aan kunahay inaan dhamaystirnaa waayo faysal adiga aan ku imaado hadda ka hor beri dhexdaas ahayd xamar baa tegtay waxaa lagugu yeeray waxaa ka mid ahayd dooda ku saabsan dastuurka marka muranka siyaasadeed marba qof baa laysugu tegaa qofkii qof kale ka aragti duwan waxaan soo aragnay ra-isul wasaareyaal laysugu tegay waxaan so aragnay madaxweyneyaal laysugu tegay hadda markii ugu dambeysay waxay taagneed guddoomiyaha baarlamaanka marka dadku maxaysan u wada shaqayn karin iyagoo kala aragti duwan waxaanay u wada shaqayn karin horta anigu isku daalin maayo hadda constitutionkeenu in uu fiican yahay iyo siduu u hirgeli lahaa because even kan maraykanka oo dhowr boqol oo sano jira weli meela qaarkood dood baa ka waa living document waa documenti nool waxay ka dhigan tahay maalin kasta waa laysku qabsanayaa maalin kasta waxbaa lagu darayaa maalin kasta waxbaa laga dhimaya haddii aan usoo noqdo runtii wax arrintan laysku qabsaday ee kollaba dooda maanta salkeedu yahay oo ah guddoomiyihii hore oo iscasilay maalinka horow waxa weeye dhaqanada laga dhaxlay nidaamkii hore aynu ka guurayno waa sida marriageka oo kale haddii qof aa isfurtaan furitaankaasi maalin keliya ta nadiif ma noqdo waxyaabo badan oo isdaba jiitamaya ama practices ama ficilo la bartay oo nidaamyadii hore ka yimid ayaa had iyo jeer kula soconaya muddona way qaadanaysaa inaad waxaa ka gacmo mayrato in ishardigan oo kale uu dhacaana anigu horta wax weyn uma arko waa yar qanjiiro iyo xagxagasho laakiin waxa weeye sideedaba ishardigu waaga waxay wax weyn ku noqonaysaa tusaale ahaan- waxay wax waxaan ku ana- aan kaa dhex galay waxay wax weyn ku noqonaysaa tusaale ahaan dhowaan way hadleen madaxda ugu sarreysa dowladda kuwa maamul goboleedyada waxay ku heshiiyeen dhammaadka sanadkan in la dhammaystiro marka guddiyadii baarlamaanka iyo kii madaxa bannaanaa ee dastuurka sameynayey howlahoodii waxaa ka hor istaagaya khilaafkii baarlamaanka oo kale hadda saddexdii usbuuc ee lasoo dhaafay waxaa lagu mashquulsanaa arrinta guddoonka baarlamaanka iyo sidii laga yeeli lahaa marka dib u dhacso u keeni mayso wixii bartilmaameedyadii la dhigay oo dhan lagama soo baxaya sooma runtii waa runtaa marka la isqabsadaba waxaa dib u dhacaya ajendihii gaar ahaan madaxweynuhu watay because dalkan marka habeenkii aynu kala wada tagno wada waxa madaxweyne ka ah madaxweynaha la doortay iyo prime ministerkiisa inta kale oo dhani waa f- hawl fudaydayaal iyo kalkaaliyayaal waxaan doonaya oo keliyata inaan kusoo noqdo in jawaarika tegitaankii uu iska casilay shaqada aanay- normal bay noqon kartaa marka la isqabsado political science-gu ama casharka la yidhaahdo cilmi science-ka ee bulshadu afar arrimood ayuu muujiyaa Eh, persuasion ama eh, in qofka la qanciyo in la xoog xoog lagaga saaro in la riixo ta ugu fiican ee aa la tilmaamaya waxa weeye in la qanciyo qofka uu qofku ka taga meesha haddii ay dhibaataba jirto marka runtii anigu waxaan ka baqanayay in xoog iyo xumaani dhacdo laakiin haddii marba eh, guddoomiyihii hore isagoo og in uu waxyaabo ba- badan diidanaa dhinaca kalena waxyaabo badan ay saluugsanaayeen in meeshii aanay qarax ka dhicin waxaad garanaysaa tooliska political science-gu uu tilmaamo oo ah af soomaaliya waa ku sheegi doonaaye persuasion ama isqancin manipulation oo heerka labaad ah oo ama lacag iyo wax la siiyo sidii tii hore iyo xoog in lagaga saaro in maanta la isticmaalay persuasionkii ama tii qancintii marka waxa macnii waxaan kutusayaa malmihii hore dadka waxaynu ku saari jirnay dhowr milyan afar milyan saddex milyan maanta in jawaari uu yidhaahdo anaa iska isku casilay isagii madaxweynuhu intay qol isku xidheen waxaan u malaynayaa in aynu heerkaas saddexaad aynu marayno oo ah kii ugu dambeeyey kuwa dambena ay ka fiicnaan doonaan oo ah haddii qof impeachment lagu samaynayo ama la rabo in shaqada laga qaado prime ministerka ha noqdo ha noqdo eh, eh, guddoomiye kale in inta aan impeachmentiga la keenin fail lasoo diyaariyo failkaasoo sheegaya waxaynu uga qaadayno xilka waa gartay marka waxaan ku tilmaamay anuu sheekadayda geedi socodkan guddalooluu leeyahay laakiin on the right track in ay soomaaliya ku socoto ayaananu aaminsanay waa gartay ilaa iyo haatan waxaan xasan baana siinaya waxaan laga jawaabin su-aashaydii ahayd dad kala aragti duwan ma ka shaqayn karaan soomaaliya wayn wadankan hadda aan joogno maraykanka oo kale wadamo badan oo dunida dadku iyagoo kala aragti duwan laba xisbi kala ah ideolojiyadooda aada u kala duwan tahay ayaa haddana dowladdii iyo nidaamka iyo haykalkii guud ee dowladnimada nin walba dhinaciisa kaga jira xasan maxay kula tahay
fikrad ahaan eh, waa mid jirta weye si- sida constitution ku qorana way jira arrinta meesha taal waxaa weeye eh, yani xaqaa'iq fara badan baan la ogeyn hadda waxaynu sheegaynaa sidii loo xaliyey oo ah in odaygu uu iscasilay laakiin ilaahi hadda meel walba waynu arkayna cid walba waynu maqlaynay ilaa iyo hadda sababta keentay eh, khilaafkan yimid oo dhab aruntii lama oga waxyaabaha fa- mashaakilka jira waxaa ka mid ah runtii xogo fara badan oo muhim oo aasaasi ah ayaa ayaanay dadkii loo soo bandhigaynin ama aan la arkaynin oon laga markhaati kici karaynin tan tan kale ee asaasiga ee ku jirtan waxaa weeye runtii suuragal ma aha in dowladda soomaaliya lala meer dhigo iyo waddanka soomaaliya hadda dowladaha kale hadda jira dowladda sida loo yaqaano maanta waxaan ah, yacni national state-ka la yidhaha loo yaqaano waxaa jira ah, tiirar aasaasi ah tiirarka asaasiga waxaa weeye dalka la sheeganaya ama xuduudihiisa madax banaanida iyo qarannimada maaliyadda iyo resourceska karaamada shacabka in dowladda ay daafici karayso mushkiladda dalka maanta ka jirta waxaa weeye dowladda federaalka ee jirta of course sidii hore toban sano oo hadda ka hor way dhaantaa laakiin xaqiiqada dhabta ah waxaa weeye si kasta oo uu madaxweynuhu fikrad wanaagsan u haysto u keenayo oo ajendo wanaagsan u haysta oo qorshe u leeyahay si kasta oo ra-iisul wasaaruhu dadaal ula yimaado si kasta oo baarlamaanka dadaal ula yimaado xaqaa'iqda dalka ka jirta waxaa weeye awoodiina ma awood ay ku fuliyaan waxa ay doonayaan ma laha marka runtii waxaa fiican haddii constitutionka waxa ku qoran awooddii iyo agabyadii lagu hirgelin lahaa iyo aanay qab- isqabanaynin xaqaa'iqda dalka ka jirta waa in dib intii la isugu noqdo la yidhaahaa war eh, constitutionkii garanay ma jiraa hab kale iyo fikir kale oo aanu la iman karno oo aanu ku xallin karno arrimaha waddanka ka jira waayo waxbaan kaa weydiin doonaa fikirkaas waxaan u tegayaa wasiirka wasiir dowladdu qodob hore on ku laabanaya xasan uu sheegay maxay marna dowladdu intay soo fadhiisatay ma sharaxin dhibaatadii siyaasadeed ee dhowaan jirtay waxay ahayd waxay ku salaysan tahay marna ma idinaan sharaxin sababtu maxay ahayd horta runtii labadan saaxiib oo igula jirtana waan waan ku raacsanahay oo oo horta mashaakilkan haysta wuxuu yahay waxa waaye waktiga aan taagannahay iyo waxaan soo marnay horta in laisku miisaamaa fiican hadda dooda waxay ahayd dad badan ka hadlaayeen madaxweynaha muxuu saan u sameyn waaye ama anigu intaan la soconay saddex weegi arrintan socotay saddex saddex usbuuc saddexdaa usbuuc waxa runtii is haystay waxaa aheen laba koox oo baarlamaanka ku dhex jirto yani haddii la rabo waa la fasiri karaa waxaa la fasiri karaa madaxweynaha iyo prime ministerka isla socdaa meel ah laakiin dunta haddii la rabo prime minister kala anigaaba la shaqeyn waxaan ahay wasiirkiisaan ahay madaxweynahana waa ogeedan gaashaanliguba jiro intuu ugu badneed qofkii dhahaya halana soo dhex galo wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka u ahaa halana soo dhex galo ha laga odayeeyo hadda markii laga odayeeyey in hadda laga dhiga in in laga dhigana horta ma fiicna madaxweynaha waa ka odayeeyey waa gar laakiin su-aashu waxayd su-aashu waxayd wasiir fulinta waa ka odayeysay waa waa gartay in laga odeeyey waa iyo iyo see ku dhamaato waan dareemay laakiin dawladdu maxay shacabka ugu sharixi weyday wixii jiray had had harun hadda kabacdi see wax loo saxaa inay noqotaan aaminsanahay fikradda mana aha khilaafkii ugu horreeyay marar badan aan soo marnay khilaafaad laba prime minister lagu saaray dhowr motion baa la keena lagu xaliyay laakiin hadda inaan ka hadalna waa see lagu saxaa si lagu sixiraan waxaan qabaa dastuurkan curdanka inaan hagaajino waana ku dhex jirnaa hadda maxkamada dastuurka in la dhiso mechanism kale sida hadda keenaan u sheegayna inaan heli karna xataa waa fiican taha iyadoo la heli karo maxkamad dastuuri ah yani anaga hadda aqal saraan qabnaa yani waxyaalo badan laisu geyn karaa jiraan oo oo keeni karaan xal keeni karaan lakiin inaan dib isugu noqonaa hadda kolleyba ilaa saankan dhammaadkiisa waxaan rabnaa inaan dhamaystirno eegista dastuurka waayo faysal waan ku siinayaa laakiin waxaan rabaa dadweynaha inaan xasuusiyo dhegeystayaashana dhegeysanaya barnaamijkaad dhegeysanaysaan waa faaqidaada toddobaadka waxaa marti igu ah oo khadka muqdisho uga jira wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoosh jibriil khadka los angelesna waxaa ku jira faysal cabdi rooble oo ah khabiir ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo geeska africa gobolka michiganna waxaa uga jira xasan cabdi kaynaan oo isna ah khabiir hore ula soo shaqeeyey hay-adda unesco haatanna si gaara ula socda arrimaha soomaaliya marka aan kusoo laabano dooda faysal maya waxaan rabay un inaan tixraaco runtii waxa arrintii guddoomiyihii hore hadda iscasilay iyo mooshinka iyo sideedaba mooshin laga keeno sidaynu horey u sheegnay ama ibin madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud mar laga keenay waxay noqotay ficilada hadda uun baarlamaanku uu layliska u yahay oo wixii ay nacaan qaarkood ama ay diidaan ay u malaynayaan inay mooshinka ka keenayaan waxaan hadda dhacay waa practiceska hore ama waxaa hore ka dhici jiray dowladihii hore ee kala guurkaa la socdo wixii laga soo xigtay aan lagana goosan oo weli la socdo weeye laakiin anigu runtii ma saluugsani in constitution qabyo a dalkan yaallo because waxa weeye dal kala tegay uu keenaan hadda kaga dhawaajinayay ee lahayd xadkeed of course waa arrinaynu ognahay in dawladdu aanay awood u lahayn in ibin madaxtooyada ay ilaashan karto oo hadda uunba laga saaray askartii ilaalinaysay oo ajinabiga ahayd waxa weeye laba halgan baa lagu jiraa markaas soomaaliya midi waxa weeye in la dhiso dawlad sharciyaad leh midda kalena waxa weeye dawladda soomaaliyeed inay la soo noqoto sovereigntigeedii ka lumay weli sovereignty buuxa soomaaliya ma haysato shan iyo labaatan kun oo ajinabiya ayaa ilaaliya ilaa madaxtooyadaa la ilaaliyaa baarlamaankaa la ilaaliyaa wataad arkiisa maalinteedu jawaari waa sirteennii ugu sarreysay waa ninka saddexaad ee awoodda dalka mise labaad in nin ajinabiya hor fadhiyay mar marka dhowr geedi socod baynu ku jirnaa oo midda ugu weyne ay tahay in soomaaliya ay la soo noqoto madax banaanadeedii taasna giddigeen baa ka wada canaanan innagaa duminay xilkeeda iyo sidii loo soo celin lahaana giddigeed bayna saaran tahay waa gartay su-aasha xasan soo jeediyay xasan adna waa ku iman doonaa waxay ahayd ma la difaaci karaa madax banaanida iyo midnimada waddanka dowladdani ma difaaci kartaa wasiir haddaan adig ku siiyo su-aashaas jawaabteeda madax banaanida waxaa horta nasiib darro ah dad kale inay ogaadaana loo baahan yahay khilaafkan keliya haddii la fiiriyo waa wax gooniya laakiin in la fiiriyo waa hadda sanadan ay joogtaa xukuumad hadda jirto uu hogaaminayo prime minister xasan kheyre madaxweynena ka yahayo farmaajo haddaa fiiriso waxyaalaha ugu badan oo laga shaqeynaya hadda waxay ahayd sidii loo soo celinaa madax banaanida ko na sidii loo dhisi lahaa amniga qaranka waa dii la sameeyey madasha amniga qaranka oo lagu talagalay maamul goboleedada jiraan iyo ciidamada joogaan sidii laisugu dhafi lahaa ciid isku dhafsan oo kala wareega amison wakti xadidan waa kow madax banaanada u taha labo waxa laga shaqaynaya lagu soo guulaysto waxa waa sidii deyntana loo ka cabsin lahaa waxaan ku jirnaa program la yidhaahdo staff monitoring program wasaaradda maaliyadda ay wado oo i m f iyo world bank ay bankiga adduunka ay nagu wadaan oo la fiirinayo saan u maamulno dakhliga wadanka iyo na ururinta iyo iyo iyo sidii loo isticmaalo lacagtaba iyadana waxaana la siiyey class oo maraan dheerayn waxay bilaabanayso programkaa bilaabanaya oo lagu cabsin lahaa labadaas waxay ka mid yihiin soo celinta madax banaanida wadanka waxaa soo socdo ayaa haddana ayaa haddana mataqaanaa mawjadahan siyaasadeed oo maalin walba imaanaya imaanaya mawjadahaas waa waa waa lala xisaabtamaya laakiin musawirka weyn ha la fiiriyo oo ah meesha loo socdo intaas dhan su-aasha ay weydinaysay hadda kamid tahay harun oo ah see ama ama ama ama uu keena keenaan iyo faysal oo ah see loo soo celinaa madax banaanidii madax banaanidi waxay leedahay haykalla gooni ama meelo loo maray leedahay waya xasan ma ku qaanacda sharaxaada uu wasiirku bixiy wallahi wasiirku waa wa arrinta uu sheegay way jirtaa dowladdan iyo dowladihii ka horreeyeyba qolo walba waxbay soo kordhisay runtiina dowladdan marka ay bilaabatay waa dhab mid la iska indhatiri kalena maaha inay dardar cusub la timi laakiin waxyaabaha aasaasiga ahee jira dhabta waxa weye ilaahay hadda waxaynu ku mashquulsannahay xamar iyo iyo waxyaabaha ka jira waa laga maarmaan in arrintan la eego jawaari arrinta baarlamaanka hadda ay jirtay sidau faysal sheegay jawaari actually waa ninka labaad ee madaxweynaha dumaasha ka baxo madaxweynaha qabanaya waa awood muhim a weye ilaa iyo haddana runtii sababta keentay waxaan ma naqaano marka waa laga maarmaan in dowladdu gaar ahaan hay-adda fulinta ay khilaafaadka xeerkaa gaarsiisan ee saameyn weyn ku yeelan kara yacni midnimada iyo qarannimada soomaaliya iyo awood qaybsiga ay runtii dadka u sharaxdo si shaki uga baxo tan labaad waxaa weeye haddii la doonayo in constitution keliya wax lagu xaliyo maanta constitutionkii ma xalin karo runtii waa lagama maarmaan in meesha lasoo geliyo fikrado kale iyo hal abuur kale oo sahli kara hadhow in khilaafaadkana la yareeyo marka u dambeysana ujeedada u weyneed la gaaro maxaa ka mid ah
sidaa anigu waxaan aaminsanahay haddii lagu soo koobo dastuurka maanta yaala ee qabyada ah ma xallin karo mashaakilka ka jira waxaan aaminsanahay in dib intii la isugu laabto ama la fiiriyo sidii constitution wax loogu bedeli lahaa ama wax loogu kordhin lahaa ama xal kale oo siyaasadeed oo frameworka cusub oo kalsooni siin kara xoogagan isku haysta dalka arrinta somaliland anigu waxaan aaminsanahay in ay dowladihii soomaalida ahaa iyo iyo iyo iyo madaxda somaliland labadaba inay sahladeen arrintan waxay soo taagnayd muddo fara badan runtiina anigu waxaan qabaa in la sahladay waxa la sahladana way ku sahladaan nidaamka federaaliga dhibaato weyn baa ka taagan nidaamka federaaliga waad maqlayseen maalin dhaweyd in markii la isqabqabsaday ay golaha ay samaysteen dowladaha federaalka ah ay yidhaaheen dowladdu dalka waxay xukuntaa toban boqolkiiba toban inta kalena sagaashan ba waa xaqaa'iq jirta wey xaqaa'iq la iska indhatiri kara ma aha marka in la helo yacni ama isbedel dastuuri ah oo inta lagaga baxayo xaaladahan cakiran ee dalka hadda uu ku jiro kalsooni siin kara xoogaga isku haysta ee dalka oo ah in awoodda la qaybiyo awoodda siyaabo fara badan baa loo qaybin karaa waa laga yaabaa berri iyo saa dambe inaana imanin laakiin fikirka in lagu daro in inta dalku xaalkan sida uu yahay hal madaxweyne oo awoodda oo dhan u yeesha hadda waxaan ku arkaya dastuurka madaxweynaha ayaa magacaabaya hay-adda maxkamadda maxkamadda dastuuriga ah anigu waxaan qabaa mathalanba in taa dib loo eego oo baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka ay ay noqdaan cidda toos u magacaabaysa waxyaabaha kale ee iyadana la samayn karo waxaa ka mid a in runtii haddii taa institutionada inaan hal meel la geynin hadda oo kale dhibaatadii jirta waxaa weye baarlamaankii iyo iyo madaxtooyadii iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dowladan kale ee xamar ka dhisan ee international community-ga la yidhaha waxaa laga yaabaa afar kilometer inay isu wada jiraan markii dalka uu ku jiro xaalad isqabqabsiga ah waxaa fiican in hay-adaha aasaasiga ahee dastuuriga ay awoodaha waxoogaa la kala durkiyo si ay isu kala nafisaan oo midna midda kale aanay u caburin maalin dhaweyd waxaa la sheegaya in guddoomiyuhu ciidan la yimid afartii taliya ciidanna ay dalka yimaadeen waxa la yaab kale waxaa waaye waxaa ku jiray taliyihii taliyihii ciidanka asluubta runtii la yaab bay lahayd waxa taliyaha ciidanka asluubta meeshu uu u yimid iyo wuxuu ka qabanaya waxyaabaha la yaab kale dadka fajaca ku ridaya wey wayo xasan wayo xasan waad mahadsantahay faysal cabdi roble maxay kula tahay qodobkan uu soo jeediyey xasan ee ah in wax laga bedelo maadaama dastuurka uusan shaqaynayn in nidaamyo kale la fiiriyo actually dastuurku waa qaybiyey awoodda in dawladdu meel keliyata ay ku dunto haddii wax ka dhacaanba muqdisho in meeshaasi ay noqoto meeshii keliyata ee dawladdii ku dumaysay sidii nagu dhacday berigii hore aanay dhicin because hadda wax kasta oo federaal ah xamar buu ka jiraa talada aad baanu la wadaagsanahay kaynaan oo ah in wasaaradaha qaarkood la raro oo meelo qaarkood la geeyo oo ama ay qeyb weyn ku haystaan si ay ula xaajoodaan connectionna ula yeeshaan dadweynaha soomaaliyeed meeshay ku nool yihiin i think arrinta somaliland completely waa ku raacsanahay dawladihii hore oo dhan iyo tan hadda joogta waa laga gaabiyey inkastoo tan hadda joogta sanadkan dabayaaqadiisa ay steps cadcad ka qaaday ama ha noqoto arrinta berbera oo wasiirka arrimaha dibaddu qaraar ka soo saaray dhowr gooboodna uu tegay si uga caddeeyo positionka dawladda iyo ummadda soomaaliyeed ay ka leeyihiin in dalku aanu kala go-in inkastoo somaliland ay ay leedahay waa kala go-nay arrimaha laga gaabiye weeye because hadda muddo beri dhow soddon sano bay maraysaa inta somaliland ay leedahay dal gaaraanu nahay marka challengiga dawladda dhexahaysa waxa weeye dee dagaal laguma qaadi karo oo soomaaliya dagaal u diyaar maaha mana fiicna dal degan ama qeyb degan oo somaliland oo kalea in la qashqashaadaa hadda awoodeedna ma hayso dawladda federaalku danna uguma jirto laakiin waa in conversation iyo wada sheeko laga yeeshaa because muddooyin dhan baa laga aamusnaa arrimahan dalkuna waa sii kala fogaanaya waa gartay qodob aan rabay inaan ka hadla waxay ahayd awoodda dadka shacabka inkastoo doorasho toosa aysan ka dhicin soomaaliya oo aysan dooranin madaxdooda ma aysan dooranin hadday yihiin madaxda dowladda hadday yihiin xildhibaanada inkastoo haddana hogaamiyayaasha waddanka iyo mas-uuliyiinta iyo xildhibaanaduba ay mar kasta dhahaan markii khilaafkii aan aragnay dhowaan oo kale uu yimaado danta shacabka ayaa sidan kuma jirto ama saanay ku jirtaa marka haddana ma muuqato wasiir sidaaad waraysi dhowaan iigu sheegtay waxaad tiri dastuurka soo socda afti dadweyne looma qaadi doono haddii marka dastuurkan afti loo qaadi doonin sida muuqata dadweynuhuna toosuma soo dooran doonaan xildhibaanada dambe ee baarlamaanka kan xiga marka wakaaladii rasmiga ahayd ee dadka shacabkaa say ku fulaysaa say ku suurtagelaysaa ama ku hirgelaysaa rabitaankii dadku suu ku hirgelaya herun hadda wa hadda waxaa socdo oo xawliga la gelayaa mar dhow digu eegistii mataqaana dastuurka sidii loo dhamaystiri lahaa loona qurxin lahaa dastuurka hadda aan haysano waa mid qalfoofa aan soo sameynay wuu noo soo shaqeeyey hadda waa waxaan kusoo gudubnay dhowr madaxweyne dhowr prime minister dhowr mooshino dhowr cabinet ama wasiiro laba goor oo mataqaana xildhibaano lagu soo doortay waa noo shaqeeyi laha laakin wuxuu u baahan yahay siduu hadda faysal lahaana waa waa geed koraya waa oo in in la qurxiyo u baahan marka dhowr waxaan rabaa marka inaan soo qaato horta ko waxa waaye madax banaanida waddankan ama somalin ma yahay waddan somalin ama madax banaan ma noqon karaay hadduusan dhaqaalo haysanin dhibaatooyinka ugu weyn la haysto waddankan waxa waaye dhaqaalo waaye ma yani yani ma aruurin karno mataqaana canshuur fara badan oo waddanka dhan laga aruuriyo waa ujeedaa waxyaalaha jiray oo mataqaana xagga amniga ah lacagihii adduunka laga qaadan jirayna carqaladaan laga haysato tan ugu horeysa da ka shaqeynan waxaa horta ko lacagahaas adduunka laga qaadan jiray saan u access garayn lahayn ama aan uheli lahayn oo ah deymaha in laka cafiyo maxaa yeele mashaakilada ugu weyn la haysto waxaa dhaqaalo waa ha noqoto dagaalka ha noqdo ciyaal dhalinyaraha oo shaqa la-aana ha noqoto goboladii dhaqaal la-aan hayso wax laisugu hagaa ma jiraan xataa somaliland issue xataa waxa waaye waa dhaqaalo waa waa wan midda kale waxyaalaha hadda aan ka shaqeynayn waxaa ka mid a in federationka la dhisaa dadku waxay leeyihiin hadda xasanna waa lahaa oo wuxuu yiri kaynaan wuxuu yiri carqaladaan laga haysato federation inaan sameyno oo wadankan la baahiyo awoodiisi iyo iyo iyo resourceskiisi danaa noo keentay because wadankan wadan sida tisbax u kala tegay waa tisbax hadduu daatana waa loo fororsadaa tartiib tartiibaa loo soo guraa taasay ka mid ah somaliland ugu fogo waayo oo u baahan in si fiican loogu fororsado somaliland run waayo siduu hadda faysal uu lahaa nabad waxay haystaan oo dhowr iyo labaatan sana ah dad walaalaheena meesha degan kala fikradaa leeyahay waxyaala badan aa dadka kasoo dhexdhacay see loo wada hadlaa federationkan waxaa aaminsannahay inuu u dhaafi karo dariishad ay somaliland kusoo geli karto wada hadallo waayo wasiir waxaan rabaa inaynaa xooga saaran somalilan sababtoa somalilan dooda kuma saabsanayn halkana kuma jiraan khadka marka isma difaaci karaan aynu u leexano dhinaca dastuurka haye oo ahayd midda ahayd wakaalada iyo matalaada Sax.
wakaalada iyo matalaada runtaa waaye yani waxaa iska soo daba noqnoqonaya waxa waaye eh, dhowr boqol oo xildhibaano oo intad soo doortaan eh, in yaroo qof ah yimaadaan madaxweyne soo doortaan Eh, dadkiina waxay leeyihiin war yaa dadkan soo doortay marka hadda sheekada socota ama ama ama ama sheeko qarameedka socota hadda waxa waaye sidii loo geyn lahaa doorashadii eh, degaanka ama district ama xildhibaan ha noqdo xataa madaxweynaha xataa ha noqdo labada kun iyo labaatanka sidii loo gaari lahaa election oo hal qof iyo hal cod ah taasna waxaan rajaynaynaa inay noqotaa yani sheeko qarameed oo meel weyn gaarto maxaa yeelay madaxweyne iyo xildhibaan uu shicibka soo doortay uu kasoo doortay balcad iyo diinsoor iyo goldogob iyo mataqaanaa gaalkacyo iyo iyo iyo mataqaanaa beledweyne waa ka fiican tahay madaxweyne iyo iyo xildhibaan way soo doorteen eh, konton qofood ama ama ama ama laba boqol oo qofood taasna waa waay.
wax hadda socdo waaye eh, oo aan ka shaqaynayno waayo waynu soo gabagabaynaa faysal may mid baan jeclahay inaan ku darso i think waxna waa process oo waa geedi socodyada hadda maanta oo dhan aynu sharaxaynay midna waxa weeye visionka m- madaxdu ay leeyihiin iyo ku dhiiranaanta madaxdu ay leeyihiin anigu markii mar eh, arrintanna waa diirkan ka siibaya markii uu sheekh eh, shariif uu madax eh, prime minister ka dhigay maxamed cabdilaahi farmaajo doorkii hore waxaan arrintaasi way dhiiranayd because laba xaafadood ay ku noqnoqon jirtay taariikhda soomaalida madaxweynaha iyo iyo prime ministerka buu ka yar baxay oo waa yar fogaaday macnihii marmar inaad steep qaaddo waa je- waa waa waa waa waa fiican tahay i think dowladda maxamed cabdilaahi farmaajo iyo xasan khayre waxa fiicnaan lahayd laguna dhiiri gelin lahaa waxna yar eh, nadiifin lahaa waxna dhibaato badanna aanay kasoo gaadheen oo la rabo inuu qofku calool adayg yeesho mada- isteebada qaarkood markuu qaadayo waxaa ka mid a double dipping ama laba ga- laba gacmoodigan wasiirada ay ku jiraan golaha fulinta iyo golaha xeerdejinta anigu madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo prime ministerkiisa haddii reshafal dhaco waxaan aad iyo aada ugula talin lahaa si ay u helaan kalsoonida ummadda soomaaliyeed in ay isku dayaan in ay yareeyaan ama kaba baxaanba kaba gudbaan in ay ku soo daraan wasiiro ku jira eh, fu- eh, dejinta oy inta ay karaan karaankooda ay ka dhigaan dad sida cabdiraxmaan xoosh oo kale oo professionalisa isla markaana aan ka mid ahayn because runtii arrintan sida aad ka warqabto haaruno eenay, eh, xajiin badan bay keentay wax afartameeye ku dhow oo guli- oo fulintana ka tirsan baarlamaankana ka tirsan aad baad umahadsan tahay xasan xasan cabdi kaynan waa maasanta dur anu arrintan dambe faysal aad baan ugu raacsanahay waayo adduunkana badana wa- way ka jirtaa oo waxaan eh, yacni qofkii laba meel oo aasaasi ah oo executive-ka iyo hay-addii fulinta iyo hal- hay-addii sharciga hadduu ku wada jiro dhibaato fara badan bay keeni kartaa taa macnaheedu ma aha inay wasiiradu wasiirro xun yihiin laakiin waa arrin u baahan xaaladda maa dalka uu ku jiro arrinta dhaqaalaha waa lagama maarmaan laakiin waxaa mudan in fikirka intii la ballaariyo afrika wadamo fara badan oo qaniyaa ka jira dadkooduna qaarkood soomaaliya way ka liitaan ishuuga runtii lacag ma aha Da- tan ugu dambaysan kusoo koobaya waxaa weeye madaxda soomaalida waxaa laga maarmaana inay ogaato soomaali keliya dalka iskuma hayso oo wada shisheeyaa dalka jooga oo tiro badan haddana dalalkii carabta runtii waxay la soo baxeen waxyaabo u eg waxyaabihii gumaysigii reer galbeedka ah ee baarliin markii uu soo baxayay wax wax u eg qaabkiisi leba hadda la soo baxeen waxaanay jira runtii hadallo iyo iyo istaraatiijiyo la daabacay oo sheegaya at least geeska africa in la doonayo dalalka oo kaashanaya dalal reer galbeed ah inay si gaar ah u doonayaan inay isbeddel ku sameeyaan qaabka uu jiro haddaanay hurdada ka toosin runtii dadka soomaalida waxaan aaminsanahay sheekada maanta aan hayno mid ka daran inay iman doonto oo markii hurdada laga soo kaco iyadoon dalalna haynin eh, wax kaloo lahayana aan jirin in hurdada laga kici doono runtii waa laga maarmaan in arrimahaas sitaa loo eego waa mahadsanta aad baad umahadsan tahay xasan een, wasiir eh, cabdiraxmaan xoosh intaanad soo gabagabaynin horey waxaad u ahaan jirtay xildhibaan wasiirna waad ahayd inkastoo hadda aad wasiir tahay balse aanad xildhibaan ahayn Eh, hadalka ugu dambeyn waa ku siinaya
dhowr wax horta midda ugu horeysa midaan ah oo hadda faysal soo jeediyey ee, waa sheeko iyadana socoto waaye sheeko qarameed socoto waaye ama dood qarameed socoto oo dhehayso maan aadna sidii kenya la sameeyoo kale kenya labada kun iyo tobankii markay dastuurkooda cusub samaysteen waxay ku qoreen in qofka wasiir noqonayo inuusan noqonin xildhibaan oo micnaheeda waxay tahay haddaa adigoo xildhibaana ah wasiir lagaa dhigo automatically isla markiiba waxaa waaye xildhibaanimadu waa ka tegeysaa taas uun kulley dood hadda anaga dastuurkeena waxaa ku qoran hadda inuu xildhibaanna ka iman karo banaankana ka iman karo marka wax oo dastuurka in lagu bedelo ubaahan oo laga munaaqashoodo waayo waxay u taallaa shicibka soomaaliyeed iyo iyo iyo iyo madaxda iyo iyo iyo siyaasiyiinta waddankay u taallaa haddana xisbiyaa bilowdeen oo kulleba ayagana horay horay ka qabaan taas waa taas midaan kaleeto oo xasan soo jeediyey oo ah in gacmo shisheey nagu jiraan definitely yani waa sax waa gacmo shisheey waa nagu jiraan laakiin yani adduunka waxa u shaqeeya waxa waa adiga haddaadan aadan wax samaysanin aadan aadan samaysanin mataqaana qorshe banaankaa lagaa soo qorsheynaya marka soomaalida waxaa loo bahanya inaa iyaga wax qorshaystaan dabcan gacmo shisheey waa nagu jiraan hataa arrintan hadda aan maalmahan kasoo faraxalanay oo oo mataqaana professor jawaari iyo ka horbo gacmo shisheey waa nagu jireen oo siyaasadaha oo weliba aadka mataqaana loogu dhow ay soo dhex galayaan laakiin wax bruufa cad wax caddayna ma jiraan sooma oo muujinaya in gacan shisheeya ku jirta arrintii baarlamaanka ah ma raba inaan ka jawaabo taas maxaa yeelay haddaan ku ilaahdo waa jiraana haaruna hata waxaa laga yaaba inay tiraahdo caddayntii kayn mugta marka marka marka ma rabo inaan ka jawaabo taas waayo doodaa mar kale aynu ka dhigana aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil xasan cabdi kaynaan oo ah khabiir horey ugu soo shaqeeyay hay-adda yunesko iyo faysal cabdi rooble oo ka faallooda arrimaha geeska afrika intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgeliyo